Bismillahi Rahmani Rahiim magaceyga waa cali cilmi shaybaar waxaan masuul ka ahay ama madax ka ahay kambaniga la yiraahdo horseed central services kambanigaas oo inta badan ka shaqeeya wax soo saarka calafka xoolaha oo afka qalaad loogu yaqaano feed and fodder waxaana inta badan based ku nahay labada shabeelle shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose kaasoo anugu tala galnay marka abaaruhu dhacaan ama dadka xooluhu u xaraysan yihiin inaan maaragtay baahida quudinta xoolaha aan kaga qabtirno kaasoo ganacsigiisu uu yahay mar walbaba in abaara soo noqnoqdaan loo baahan yahay kayd calaf ah kaydka calafkana wuxuu badbaadin doonaa qoysas badan oo xoolahooda ay macluul u dhima lahaayeen businesska iyo ganacsiga ka sokow waxaana ku dhiirigelinaa dad badan inay maaragtay oo ganacsataa inay aad maaragtay diiradda u saaraan soo saaridda calafka xoolaha kaasoo dadka soomaalida ay lafdhabar u tahay wax soo saarka calafka xoolaha because haddaan calafka sababtoo tahay haddaan calafka xoolaha la soo saarin dadkana aan kayd cunno xoolaad ayan u oolin waxaa dhacaya oo meel in marka xoolahooda ay leeyihiin ay xoola gada karaan ay xoolahooda ku badbaadi karaan neef iyo labo inay gataan ama geel ha ahaado ama lo ha ahaado ama ari ha ahaado saddexda bilood oo jiilaalka ah bilaha ugu daranna waa bisha december january february maarso afartaa bilood oo ugu daran oo xilliga sanad walbaba jiilaalaha la galo hadda cimiladii isbedel ku dhacay sanad walba markii cimilada marka isbedel ku dhaco roobabkiyaa soo daaha mararka qaar iyadoo dadkii daadad iyo falaadyo la tageen ayaa waxaa dhacda abaarihii inay u xejiyaan oo abaarihii ay ku xigsadaan marka wax walbana waxay u baahan yihiin ka hortag in la sameeyo oo waxaa la yidhaahdaa ka dabatagga waxaa ka fiican ka hortagidda marka soomaaliduna waa isku tiirsanaaleed haddii kuwa calafka soo saaraan kuwa xoolaha soo saaraan kuwa caanaha soo saaradaan marka waxaad u malaydaa wixii asalka ahay inaan ka tagnay oo baasto iyo bariis annagu aanan samaynin dalka laga soo dejiyo caano booro wax laga lisay aanan aqoonin dabadda aan ka soo dejinno cunnada la beeraayo iyo calafka xoolaha iyo waxoo dhan waxyaalaha wadaniga ama lookalka inaan maaragta xoogga saarno intaas ayaan maxaa soo saartiin marka noocyada aad soo saartiin oo calafka maxay kala yihiin calafka aan soo saarno waxaa ka mid a waxyaalaha oo saylejka iyo hayga iyo maxaa la dhahaa waxyaalaha kaloo fiidka ah sida maxaa la dhahaa sisinta keega laga miiro bankaalka wixii galleyda iyo masagada markaan gurno cawskeeda balkeeda oo aan brocess garayno waxaasoo dhanaan ka shaqaynaa maxaa dhibaatooyinhoo oo idinsoo fasaar maya wax dhibaatooyinoo badan ma qabno waddanka qalabkiisa iyo technolojigiisa wixiisa waa iska hooseeya laakiin ilaa hadda wax dhiba ma qabno waxaa soo saartaa ma u heshaan dad idinka iibsada suuq waa jiraa xoololeyda oo waddanka oo gudaha oo lookalka ah iyo maxjarada iyo cid walba maaragta u baahan